nabadan qori marka hore kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan khilaafkan u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ma aha markii ugu horeysay oo khilaaf noocan ah ee uu dhexmara dowladda federaalka iyo maamulkan isku magacaabay jubbaland maxaa soo celceliya xiliyadan oo kale khilaafka noocan gaar ahaan kan hadda taagan jubbaland iyo dowladda federaalka ee ka dhexeeya bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilah rabilcaalamiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin amaa bacd waa dhowahay adeer idaacadda falfurqaanna waa mahadsan yihiin jasaakum allahu khayran intaas kadib horta sideedaba cid kasta oo ayagu fekerkooda aan ku shaqaynin oo feker dad kale leeyahay oo dana kala duwan leh ku shaqeeyaahi iskhilaafkoodu waa shay iska saxiixa xilli kastana imaan kara dadku markay wax wada leeyihiin hadday rabaan diinyay lahaana ay dal ka dhexeeyo oo dad ka dhexeeyo oo ay damac inay wax xukumaan ayagu ay leeyihiin waa laga yaabaa inay waxna isku khilaafaan waxna isaga soo dhacaan laakiin haddii labada qofood qof kastaahi qof kale dhabarka ku sito oo qof kale ka dhex hadlayo ama markaas hal shaqsi ahaado ama dowlad ha ahaato ma dhici karto qofkaas kale la-aantiis inuu cidna la heshiiyo marka dowladda federaalka dad kalaa ka dhex dhawaaqayoo dhistay kuwaana dad baa ka dhex dhawaaqayoo dhistay dadkii ka dhex dhawaaqayoo dhistayaa ishaya ilmahoodiina waa isku dirteen ayaguna saasay isku hayaan
dowladda federaalka ciidamo badan ayay geysay deegaanka raaskambooni oo ay sheegtay inay kaga hor imaaneyso ama ay kaga soo horjeedo doorasho ay ku tilmaantay sharci darro oo maamulka jubbaland uu qabsaday ciidamadaas dowladda federaalka ee geysay deegaanka raaskambooni ma dhab bay ka tahay inay la dagaalanto maamulka ee la baxay jubbaland horta sharciga ay sheegayaane qof walba rabitaankiisaa u sharciya axmed madoobe rabitaankiisaa u sharciya kana rabitaankiisaa u sharciya puntland kuwa jooga rabitaankooda u sharciya kuwan kaloo laanlaanta dhammaantood mid kasta isaga wuxuu uu rabo waa sharci wixii kasoo hordeena waa sharci horta wax sharci dhowrayaahi maba jiraan sharcina awala sumaliyan laakiin xataa midkii beenbeenta ahayna qorteen mid dhowrayaa ma jiro intaa kadib ciidamada meesha la geenayo anigu uma haysto kuwa jubbaland jooga iyo oo joogo laleeyahay beryahan waa goosanayaanoo waa sii roorayaanoo waa cararayaanoo federaalkay u gelayaanna dee meesha awalba waa ku cadaabnaayeen ninay garabka u saaraayeen oo meeshuu rabo dhiganayey oo markuu musqusha garayena iridka dhiganaya markuu kasoo baxan hore u qaadanayo dad feker lama ahayn dad unxaawaca lasaga shidayay ahaayeen kuwan kalena sidoo kale xasanay garabka u saaran yihiin marka de ayagu damac diidmaba maba lehan waa baalaley dabka lagu shubo marna laga celsho ayaantaana axmedna baalalaydiisa inuu ku shubuu rabaa xasanna baalalaydiisa inuu ku shubuu rabaa aniga marka micno weyn kuwaas uma arko ayagu nimaa shirbo wuxuu yiri nin la haayaa nimau haayaa wax ma haya nimankii dadku ka dhex dhawaaqayay oo aan soomaalida ahayn ee ummadda kale ka dhex qayliysay hadday etoobiyaan yihiin iyo hadday kenyaan yihiin iyo hadday carab yihiin iyo hadday yuhuud yihiin iyo hadday maraykan yihiin nimankii dadka kale calooshooda ka hadlayeen ay ayagu waxay u sii yihiin kabo marka ayagu waxaa la dhihi karaa waaba ziro ziro wax hadda lagu tilmaamo lama yaqaan markii aad ku tilmaantay askarta labada dhinac ay kala wataan inay yihiin kuwa aanan hadaf ku soconin axmed madoobe iyo xasan sheikh oo ah hogaamiyaha dowladda federaalka ma dhabbay ka tahay ololahan ay iclaamiyeen oo mid walba uu sheegayo inuu diidan yahay mid kale mid kastaahi dan uu markaas leeyahy uu isleeyahay meeshan gadaal biyaahad ka dura ka cabi kartaa ayuu rabaa inuu dalka dhan u qaribo axmed madoobe maanta wuxuu jeclaa lahaa soomaaliya inta kale in la qaato kursigiisa jubbalandna u badbaado inta kale wax dana uu ka leeyahay haddii puntland la qaato oo somalilan la qaato oo galmudug la qaato oo hirshabeelle la qaato oo banaadir la qaato oo la qaato koonfur galbeed la yidhaahda inta kale saxiix waa qaadayna adiga kursigaaga waa kuu badbaadayna horta axmed ma diidayo waa sheekadii dibcadii midamo xasanna waa la kadaaliko etoobiya waa kii ku baryaayey etoobiya dalaan u ogolnahay badaan u ogolnahay marna ogolnahay laakiin xayu somalilan usoo mareen macnaha fakarkiisa war etoobiya hadduu dal u ogol yahay oo uu ogol yahay marin biyood in muuse biixi siiyo iyo asagu siiyo maxaa farqiya beri maana saa dambaa kursigan laga qaadayaahe siinta uu siiyo muxuu darajuha ka helayaa waxaa la dhihi karaa hal xabo oo ayaga ka mida oo waa inay dagaalagaana ka go-an dad dhowri maayaan dal dhowri maayaan diin haba sheegin dad dhowri maayaan ayagu sidii quraanyo madow iyo quraanyo cad inay madaxa mid kastaa mid kale kusoo go-ay rabaan fakarkoodaana intaas la eg waxa dham ay ku nool yihiinba soomaalidu waxaa layidhi dadka qaar waxay u nool yihiinaa layidhi inay wax cunaan qarna waxay wax cunaan inay noolaadaan waa dad u nool inay wax cunaan bis wax kaloon tale ahayn maxay tahay sababta mowqifka madaxda dowladda federaalka ay isku rogrogto waxaan ka warhaynaa dowladdantii ka horreysay ee federaalka waxaa madax ka ahaay farmaajo xilligaasna waxaa mucaarad ahaay xasan sheekh waxa uu taageerayey mowqifka axmed maanta uu taagan yahay ayuu markaas taageerayey waxyaalaha isu rogrogaan axmed madoobe wuxuu isu haystaa inuu asagu dowladda federaalka leeyahay oo asagu abuurtay wuxuu ku dhawaaqaya maalin madow wiilkii annagoo aan xildhibaan ka dhignay oon ku soo darnay ku soo darnay baarlamaanka oo haddana aanu codsanay inuu ra-iisul wasaare noqdo miyaa maanta puntland jubbaland duminaya wuxuu isu haystaa inuu asagu federaalka leeyahay federaalkuna waxay isu haystaan inay gobolada maamul goboleedyada ayagu xukumaan marka laba nin oo ninba ninka kale inuu leeyahay isu haystaan weligoodba heshii maayaan maba heshii karaanba dowladda jubbaland waxay heshataa inay ayagu federaalka leeyihiinoo abuurteenoo ra-isul wasaaraha keensadeenoo madaxweynaha niman kale keensadeenoo wax laisu geygeeyey oo maamul goboleedyadu isu geysteen inay yihiin maamul goboleedyada isu haysta ayaa kalimaa dhammaantood waa oo baarlamaanka ayagu soo xusheenoo ayagu leeyihiin dowladda federaalkana waxay u haysataa dowladda dalka ugu sarreyda inay tahay oo ayadu meesha ugu sarreydo oo ay baalkii kursi dhexaadkii tahay oo dadkan kalena adimadii yihiin oo ayadoo xukunto marka dee laba nimo noocaasi dee maba heshii karaan marka dadkii wax u qorqoray oo baadilka u qoray ayaan kala saarin mana kala saari karin ayagaa isku diray saasaysan weligood u heshiinin axmed madoobe weligiis intuu jubbaland joogay federaalka inuu asagu leeya u haysto asagu maamuluu rabaa jubbal puntland inay maamushay rabaa boqol goor waxay tiri hooyadii federaalkana anagu dhashay daraad wuxuu lahaa madaxweynaha ee midka sheegta ee puntland ra-iisul wasaaruhu han siyaasadeedba ma leh waa wiil yaroo xoghayn xasan u ah waxaad moodaa marka dee waa dad isku feer socda waxay ku kala dameeyaana ma jiraan nin kastana damaciisuu leeyahay dooqiisuu leeyahay haddana kooda kuma socdaane dad kale damaciisa iyo dooqiisay ku socdaan waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon qori oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام